إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ولا ليال ciwaanka walaalkeen sheegay جزاه الله خيرا ayaynu galabtaa waxiisaga tilmaami doonaa suwarun min xirsi salafi calaa talabi alcilm suurooyin ka mid ah iyo tusaalayaal tilmaamaya salafku siday ugu dadaali jireen ay u lexay jeclayn jireen raadinta cilmiga salafkana waxaa looga jeedaa saxaabatu rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam وأئمة الهدى من أهل القرون الثلاثة الأولى رضي الله عنهم أجمعين صحaabadii rasuulka iyo ahlulcilmigii toosnaa ee saxaabada dariiqooda raaca ee quruntii hore noolaa tusaalayaasha ay soo qaadan doonaana biidni illaahi tacaalaa iyaga ayay u badan doontaa innaga oo culimmadii dambe qaar ka midana ku dari doona cilmigaasi dalabkiisa salafku ku dadaali jireenna ee loo jeedaana waa alcilmu asharci cilmiga sharciga ah weeye waana cilmu maa anzala allahu calaa rasuulihi min albayinaati waalhudaa waxaa ilaahay ku soo dejiyey rasuulkiisa muxameda calayhi asalaatu wasalaam oo aayado cadcad iyo hanuun ahaaday weeye waxaanay ahlulcilmigu yidhaahdeen raximahum allahu tacaala ammaan kaste oo qur-aanka iyo sunnada rasuulka cilmiga lagu ammaanay fa innamaa hiya lilcilmi asharci ammaantaasi cilmiga sharcigaa bay u dhacaysaa iska leh taana adilo badan baa tusinaysa waxaa ka mid a xadiidka saxiixaynka ku soo arooray rasuulku uhi calayhi asalaatu wasalaam man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin qofka ilaahay uu khayr la doonay diinta ayuu fahansiiyaa wax kale ayuu fahansiiyaa rasuulku ma odhan calayhi salaatu wasalaam dhinaca kale qofka aanu ilaahay diinta fahansiin khayr lamuu doonin baa meesha ka soo baxaysa oo mafhuumka laga qaadanaya uu noqonaya waayo walaalayaal cilmiga shareecadu sidaynu ognahay waa cilmi ilaahay jalla wacalaa uu ku caddeeyey wax kasta oo wanaagsan adduun iyo aakhiraba waxaa sawiraya alimaamu sancaaniyu raximahu llah kelmad qiimo badan oo uu lahaa wuxuu hi liannahu cilmun dalla calaa kulli maa yuqaribu ila allah wa yubcidu cama siwaah wa arshada ilaa masaalixi addiini waaddunya wa daca alcibaada ilaa nayli dirwati alculya cilmiga sharcigu waa cilmi tusinayo wax kasta oo ilaahay jalla wacalaa dadka u dhoweynaya si ay ula yimaadaan ay u sameeyaan iyo wax kasta oo ka fogeynaya ciddii ilaahay jalla wacalaa ka soo hadhay waxa uu dadka tusayaa cilmiga sharcigu danaha iyo masaalixda diinta iyo ta adduunyo labadaba addoommahana wuxuu ugu yeedhay inay fikta sare gaadhaan ee qiimaha iyo derajada u sarraysa inay la yimaadaan wixii ay ku geli lahaayeen jannatulfirdows alaclaa cilmiga walaalayaal sharcigana ammaantiisa iyo sharaftiisa soo koobi mayno waxaa sharaf ugu filan iyo qiimo hadalka rabbi yidhi jalla wacalaa waqul rabbi zidnii cilmaa waxaad tidhaahdaa nebi muxamedow rabbi yaa rabbi rabbi ow zidnii ii kordhi cilmaa cilmi ii kordhi nebi moxamed calayhi asalaatu wasalaam oo waxii ku socday oo uu imanayay khabaru samaa'i sabaaxa masaa'a ayaa rabbi farayaa haddana inuu rabbigii weydiistay inuu cilmiga sharciga u kordhiyo waxaana ahlulcilmigu yidhaahdeen xaafidka iyo kayrkii inuu wax walba cilmiga sharcigu ka qiimo badan yahay uu ka wanaagsan yahay baa aayadda laga qaadanaya waayo rabbi nebigiisa moxameda calayhi salaatu wasalaam ma farin inuu weydiisto ilaahay inuu adduunyo u kordhiyo iyo inuu carruur u kordhiyo iyo inuu dumar u kordhiyo inuu madaxnimo iyo mansib u kordhiyo wuxuuse faray inuu rabbigii weydiisto inuu cilmiga u kordhiyo rasuulkeennana calayhi salaatu wasalaam waxaa ka asaxday inuu ku ducaysan jiray allaahuma anfacnii bimaa callamtanii wacallimnii maa yanfacunii wasidnii cilma isagoo u hoggaansamaya amarka rabbigii jalla wacalaa ayaa wuxuu odhan jiray ilaahay oo igu anfac waxa aadna bartay ilaahay ou ibar waxii anfacaya ilaahay ou cilmi ii kordhi baa rasuulku odhan jiray calayhi salaatu wasalaam waa mid inala gudboon inaynu ducadaa iyo ducooyinka kale rasuulkeenna ka asaxay calayhi salaatu wasalaam had iyo jeer akhrisanno oo aynu qaybno waxaa kaloo rabbi yidhi qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waaladiina laa yaclamuun miyay siman yihiin ma sinne ee kuwa wax garanaya shareecada aqoonta u leh iyo kuwa aan aqoonta u lahayni jawaabtu waa maya weeye waxaa rabbi yidhi afaman yaclamu annamaa unsila ilayka min rabbika alxaqu kaman huwa acmaa inamaa yatadakaru ululalbaab raadinta walaalayaal cilmiga shareecadu waa qurbo iyo daaco iyo wax ilaahay jalla wacalaa loogu dhowaado weeye marka aad marayso waddo aad cilmi sharciga ku dalbaysood ku raadinayso ama muxaadiro aad soo dhegaysanayso ama cashar aad soo dhiganayso ama kitaab aad soo iibsanayso oo cilmi ah ama cajaladaad soo duubanayso waxaa tahay qof daaco ilaahay iyo khayr ku jira waddooyinkii jannada loo maraayay mid ka midana maraya taana waxaa tusinaya xadiidka agteenna macruufka ka ah ee rasuulku uhi calayhi asalaatu wasalaam man salaka طariiqan yaltamisu fiihi cilman sahala allahu lahu bihi طariiqan ila aljanna haddaynu soo koobno walaalayaal cilmiga baab walba waynu u baahanna meel kasta cilmiga waa loogu baahan yahi cibaadaadkii ayaa cilmigii u baahan oo haddii aan cilmi lagu salayn oo sidii saxda ahayd ee sharcigu ku soo arooray aan loo gudan aana sax ahayn ictiqaadkii iyo wixii la aaminayey ee kale ayaa u baahan cilmi lagu kala garto caqiidada saxda ah ee iyo ta qaldan oo wixii saxana qalbiga lagu guntado wixii qaldanna layskaga fogaado oo layska ilaaliyo oo laga beri noqdo mucaamalaadkii faraha badnaa ee kala duwanaa baa cilmigii u baahan in la kala garto mucaamalada bannaan ama saxda ah iyo ta waxa weeyaan mamnuuca ah ee sharcigu uu diiday dacwaddii dadka la gaadhsiinayey khayrka iyo wanaagga iyo cilmiga ayaa cilmi u baahan marka marnaba cilmiga laga maarmi maayo barashada cilmiguna waxay leedahay wax fardulcayn ah iyo wax markaa intaa dheeraadka ah oo fardulkifaayo noqonaya sidaa awgeed baa waxaa rasuulkeenna ka soo arooray calayhi salaatu wasalaam xadiidka duruqda badan leh ee isxoojinaysa dalabulcilmi fariidatun calaa kulli muslim raadinta cilmiga sharciga ahi wuxuu faral ku yahay qof kasta oo muslim ah haddii salaada ilaahay jalla wacalaa kugu waajibiyey cilmigeeda iyo inaad u aqoon yeelataana waajib bay kugu tahay soomka haddii ilaahay kugu waajibiyey cilmigiisuna waajib buu kugu yahay wax kasta oo faral kugu ah oo ilaahay jalla wacalaa kugu waajibiyey inaad barataana waajibbay kugu tahay waa dhaxalkii ambiyada walaalayaal cilmigu sidaynu ognahay waina alambiyaaa lam yuwarithuu dinaaran walaa dirhaman wainamaa warahuu lcilma faman akhadahu akhada bixadin waafir sidaa awgeed baa mar haddii cilmigaa sharciga in la barto iyo in lagu camal falaa ay keenayso ilaahay jalla wacalaa raalli ahaanshihiisa in la helo jannadiisa iyo naxariistiisana la helo cilmigaa in laga jeedsado oo la baran waayo oo lagu camal fali waayaana ay keenayso cadhada ilaahay iyo ciqaabkiisa rag iyo dumarba dadyowga muslimiinta ah waxa saaran inay guntiga dhiisha iskaga dhigaan ooy u dadaalaan cilmigan sharcigu sidii ay u baran lahaayeen ee wax uga qaadan lahaayeen marka la eego mowduuceenna aynu u soo noqonno tusaalayaal muujinaya siday salafku ugu dadaali jireen raadinta cilmiga sharciga ah waxaynu odhan karaa tusaalayaasha iyo suwarkaa runtii lama soo koobi karo oo haddii aynu isdhinaahno mid keliya oo ka mida salafkii ama saxaabadii rasuulka ama salafkii ka dambeeyey ee soo bandhiga sidii cilmiga uu ugu dadaali jiraye siduu u dalbi jiray mid keliya ayaynaan majlis kaga gayoonahayn waxaana taa inoo caddaynaya raggii kala duwanaa ee ilaahay jalla wacalaa ku sharfay cilmiga kana inay xambaaraan oo dadka ka dambeeya ay u soo gudbiyaan ee ilaahay sharafta iyo qiimaha uu siiyey ee noqda awciyatulcilmi weel cilmigu uu ku jiro oo xambaarsan kumay gaadhin arrinkaa iyo xambaarista cilmiga iyo fahankiisa iyo xifdigiisa towfiiqda ilaahay marka laga yimaado iyo waafajintiisa dadaalay aada iyo aada ugu dadaaleen oo naf iyo nafiisba ay duldhigeen oo wakhtiyada qaaligaa ay u hureen mooyaane wax kale kumay gaadhin innagana walaalayaal kudayasha ayaa inoogu sugan oo saxaabadii rasuulka iyo waman bacdahum saxaabadii rasuulka iyo dadkii ka dambeeyey ee waddadii saxaabada maray ee ixsaanka iyo wanaagga ku raacay inaynu ku dayanno ayaa inala gudboon oo aynu kaga dayanno raadinta cilmiga oo aynu kaga dayanno ku camalfalkiisa oo aynu kaga dayanno sii faafintiisa iyo sii gudbintiisa intaba tusaalayaasha aynu soo bandhiganayna waxaynu uga jeednaa inaynu himadeenna ku soofayno himadeenna iyo hankeenna inaynu ku soofayno oo aynu kor ugu qaadno oo qof waliba soomaalidu waxay tidhaahdaa togba taaggii buu rogmadaa qof waliba halka uu taagan yahay uu sare uga sii socdo oo cilmiga uu sii wato cilmiguna walaalayaal kuma yimaado in la yska dhaxlo sida maalka la ysaga dhaxlo dee cilmiga la ysagama dhaxlo oo waxa aynu naqaanaa waxaa suuro geli karta maalka in qofka lagu sadaqadaysto isagoo fara madhan loo dhiibo mar qura maal badan oo qofkii faraha madhnaa malkeli mar keliya uu noqdo qof maalqabeena ama uu cid ka horraysay ka dhaxlo oo isagoon waxba haysan mar keliya intuu ku soo wareego dhaxal badani qof maalqabeena uu noqdo laakiin walaalayaal cilmigu sidaa ma aha cilmigu sidaa ma aha tacab buu u baahan yahay haddii aqrabu nnaasi ilayk dadka ka ugu dhowi ka kuugu dhow dadka haddii uu cilmigaasi yaqaano midda keliyahee cilmigiisa aada ku gaadhi kartaa waa inaad dadaasho oo aada nafta duldhigto oo ilaahay jalla wacalaa aada kaalmaysato walaalayaal aynu ka bilowno markaynu sheegayno tusaalayaasha muujinaya salafku cilmiga shareecada siay ugu dadaali jireen saxaabadii rasuulka aynu wax ka soo qaadanno waxaa laga wariyey jaabir ibnu cabdilaahi radia allaahu canhu wa ardaah oo aynu garanayno siduu u xadiid badnaa oo ka mid ahaa min almukiriin saxaabadii xadiidka badan rasuulka ka warisay calayhi asalaatu wasalaam waxaa ka soo arooray inuu maqlay nin saxaabada ka mid ah oo meel aada uga fog jooga oo xadiid jaabir aanu rasuulka ka maqal haya warkaasaa soo gaadhay dabadeeta wuxuu yidhi waxaan soo iibsaday neef geela oo aan ku jid maro oo aan sii koro kolkaasaa dabadeetana aan rarka ku adkaystay xaggii ninkii laygu sheegay baan u kicitimay bil dhan baan sii socday buu yidhi ilaa meesha shaam la ydhaahda aan gaadhay ninkii lay sheegay baan halkii laygu sheegay ugu tegey wuxuu noqday cabdilaahi bnu unay saxaabigii la odhan jiray alansaari ninkii way ismucaanaqeeyeen dabadeetana sidii buu xadiidkii ku weydiiyey marka aynu nafteenna dib ugu noqonno hal xadiid oo keliya oo bil dhan loo soconayo weliba socodkuna uu yahay kaa horeynu garanayno ee lugta iyo gaadiidkaasi la adeegsanayey maxaa u malaynaysaan tacab iyo mashaqayntae leeg baa loo maray innagana maanta bil inaynu u soconno iska daa hal xadiida cilmigii tafsiirkii iyo xadiidkii iyo culumtii shareecada oo masaajidda iyo maraakista inagu dhow ka burqanaysa ayaa laynoogu taagla-yahay ka soo faa'iidaysta oo waxa weeyaan taga in badan baa taa loogu taagla-yahay waxay taasi mudan tahay ayuha alikhwaanu fillaah kudayashay mudan tahay qofku inuu himmadiisa kor ugu qaado ayay mudan tahay saxaabiga labaadee aynu tusaalaha u soo qaadanaynaa waa abu hurayra abu hurayra oo cabdiraxmaan ibnu sakhar addawsi la odhan jiray waa huwa man huwa waa ka aynu garanayno waxa uu ahaa akharu saxaabati xadiidan ee axaadiidta saxaabada laga hayo ridwaanu ullaahi calayhim waa saxaabiga ugu badan saxaabiga ugu badan ee axaadiidta ugu badan laga hayo weeyaan markii la yidhi abu hurayra xadiid badana ama abu hurayra wuu badiyey axaadiidtana isaga ayaa ka warramay sababta axaadiidtaa badan uu ku qaybay oo waa mida wuxuu sheegay inuu rasuulku u duceeye calayhi asalaatu wasalaam markii u cawdu yihi xadiid badan baan kaa maqlaa inuu iloobo maradaada fidi dabadeetana wuu isku celiyey wax dambe maan iloobin buu ihi taasi waa mid mid labaadna wuu sheegay inuu rasuulka laasimi jiray calayhi asalaatu wasalaam ayuu sheegay oo aanu ku mashquulin beeraha inuu waxa weeyaan qoto oo qodaalka uu ka qayb galo iyo inuu tijaarada iyo ganacsiga ku biiruu suuqyada tago labadaa midnaba inaanu cilmiga kaga mashquulin ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu wax yaroo markaa uu caloolgashimaa ku laasimi jiray ayuu ka warramay xirsuhu cala alxadiid dadaalkuu rasuulka xadiidka ku dadaalayeyna rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam wuu uga marakacay oo waxaa abu hurayra yidhi sida saxiixa ku soo aroortay qultu yaa rasuula allahi man ascadu annaasi bishafaacatik rasuulka ilaahay ow yaa ugu hoodo badan ee ugu nasiib badan shafaacadaada intaanu rasuulku uga jawaabin ayaa wuxuu ku yidhi laqad danantu yaa abaa hurayra alaa yas'alunii axadu awala minka limaa ra'aytu min xirsika cala alxadiid abii hurayrow waxaan u malaynayay cid adiga kaa horaysaa inaanay su-aashani weydiinahayn limaa ra'aytu ay liladii ra'aytuhu kaan arkay dartii oo min xirsika cala alxadiid dadaalka aad xadiidka ku dadaalaysa ahaaday sidaad xadiiska ugu dadaalaysaan arkayoo su-aashan waxaan filaayay cid adiga kaa horraysa inaanay i weydiinahayn kolkaasuu suubanuhu uga jawaabay calayhi asalaatu wasalaam oo uu yidhi ascadu annaasi bishafaacatii man qaala laa ilaaha ila allah khaalisan min qalbih waxaa dadka ugu nasiib badan oo ugu hoodo badan shafaacadayda maalinka qiyaame qofka laa ilaaha ila allah yidhi kelmaddaa qiimaha badan ee qotada dheer ee kelimatu tawxiid la yidhaahdo isagoo weliba khaalisan min qalbih qalbigiisa ka badhaxtiraya haddaba abaa hurayra radia allaahu canhu cilmigaa badan ee meel walba lagu sheegaayo ee aragteen kumanaankaa xadiid dhayal dee kumuu qaybin gaajuu u soo maray oo waxa weeye dhib buu u soo maray oo ahlu sufihii buu ka mid ahaa oo xadiista saxiixa ah riyaadkana ay nagu soo martay bar ka midii waa kii tilmaamaya gaajo darteed inuu la miir doorsoomi jiray oo dariiqyada uu ku dhici jiray yaa oo dadku intay soo maraan halkaa qoorta ay iskaga taagi jireen ay odhan jireen talow miyuu waalanyi kan meesha jiifa isagaa ka warramo wuxuu ihi waalinimay hayne gaajo darteed baan la dhacay buu yidhi taasuu usoo maray wuu sabray wuu dadaalay taasi waxay keentay intaas oo xadiid in laga dhaxlo maalinkii hadduu suuqa geli lahaa uu iska shaqo tegi lahaa oo uu iska ganacsan lahaa ama beeraha iska qodan lahaa dee wuu heli kari lahaa laakiin waxaa dhici karta intaasoo xadiid ah inaanu qaybeen oo aanu heleen axaadiidta abi hurayre laga wariyey waa lix kun oo wax yarla shan kun iyo axaadiid dheeraad ayaa laga wariyey sheekhii caalimka ahaa ee muxadidka ahaa ee shucba la odhan jiray sida alkhatiibu albaqdaadiyu oo markaa wariyey alxadiid ayaa waxa weeyaan bil in loo socdo uu u rixlaystay si hal xadiidu u maqlo oo dariiq sare uu ugu maqlo sheekhii la odhan jiray zuhri oo taabici ahaa min sigaari taabiciin kana mid ahaa dadkii xadiidka rasuulka qaybay calayhi asalaatu wasalaam oo inaga aragnay inta xadiidun sanadkiisu zuhrigaa gelayo ninkii xadiidka raacraacay wuu garanaya ama bukhaariga iyo muslimka akhristay iyo kutubta kale ee waxa weeye asaaniidda leh ya kaana min awciyati alcilmi dadkii cilmiga weeleeyey buu ka mid ahaa waxaanu alxaafid ibnu xajar taqriibka ku yidhi markuu u tarjumaynayo muttafaqun calaa jalaalatihi wa idqaanihi moxamed ibnu shihaab baa la odhan jiraa zuhri waxaa soo arooray oo ahlulcilmigu ay ka sheegeen kaana ya'tii ila alcajaa'isi walashyaahi waasibyaani wadawaati alkhuduuri waasaghiiri waalkabiiri fayas'aluhum wayubaaxisuhum xataa xawaa cilman cadiiman qof alle qofkii uu isleeyahay cilmi buu hayaaba wuu weydiin jiray oo uu su'aali jiray oo wuu la mubaaxasoon jiray ha yaraado ha weynaado cidduu doonaba ha ahaado waayahay oday ha ahaado islaan ha ahaado ee wuu weydiin jiray wixii uu hayo waanu la mubaaxasoon jiray saasuu cilmiga ku ururiye ku ururiyey ilaa cilmi badan uu koobay waxaa kaloo aynu tusaale u soo qaadan karaa taabicigii la odhan jiray nucaym almujmir waa ardaydii abi hurayra nucaym almujmir xaadiidta qaar uu abi hurayre ka warinayana waa innaga kutubta ku aragna cilmiga waxaa soo arooray annahu jalasa aصaxaabiya aljaliila abaa hurayra radia allahu canhu cishriina sanata mutawaaliya faasbaxa min akhasi talaamiidih siyaru aclaam annubala alimaamu dahabiyu wuxuu ku sheegay raximahu llah in sheekha nucaym almujmir oo taabici ahaa labaatan sano oo isku xigta labaatan sano oo isku xigta ayuu xalqadda abaa hurayre fadhiyey waa cishriina sana labaatan sano oo isku xigta ayuu xalqadiisa fadhiyey muxuu markaa ku helay inuu cilmi badan xambaaro wuxuu ku helay ardayda abi hurayre ee gaarkaa inuu noqdo cilmiga ka soo rartay taasina waxaynu ka qaadanaynaa in culimmada cilmigale la laasimo duruustooda iyo majaalistooda oo cilmiga laga qaato oo qofku dhowr kitaab markuu isku hagaajiyo aanu odhan wallaahi waad haatan maaragtay waxbaad baratay ama kitaabkii kolba la bilaababa aanu odhan kitaabkaa horeaan u dhigtay iyadoo laga yaabo inaanu ardaygu fahminba ta noocaasa looma baahna sheekh caalimo haddii ilaahay ku siiyo oo sunni ah inaad laasimto oo aada wax ka dhegaysato ayaa waxa weeyaan markaa muhiim ah waxaa kaloo aynu tusaale u soo qaadanaynaa alimaamu almusani musani waynu garanaynaayo waa ardaygii imaamu shaafici ardaygii imaamu shaafici weeye waxaanuu ka mid yahay fuqahada waaweyn ee madhabka shaaficiga wa kaana suniyan salafiya waxaanuu ahaa sunni salafi u ahaa waxaa ka soo arooray kitaabka laydhaa alrisaala oo alimaamu shaafici uu leeyahay alrisaala laydhaa waa kitaab aada iyo aada u qiimo badan ardayga fahmi karaya akhristana ay u caddaanaysa salafka raxmatullaahi calayhim siday diintan u fahmeen iyo siday si fudud macaanida uga soo saari jireen qofkii markaa ay suuragal u tahayna inuu akhristo weeye waxaa ka soo arooray kitaabkaa laydhaa alrisaala oo imaamu shaafici leeyahay konton jeer inuu akhristay konton jeer inuu ku celiyey baa ka soo aroortay balka warran innagana waxaa laga yaabaa hal kitaaboo maktabadaada yaalla ama halkaa ku yaalla inaad waxa weeyaan iskadaa konton jeera mar qura intaad bilowdo aana dhammaynba karin arrintaasi maxay kutusaysaa himo caaliye ah hansaray kutusaysaa waxay kutusaysaa xirsun calaa alabi alcilm lexe jecle iyo dadaal badan oo raadinta cilmiga lagu bixinayo kitaabka imaamu shaaficiye usuulu fiqiga u badanna waxaa loogu magacaabay alrisaala lianna wuxuu u diray baa la yidhi cabdiraxmaan ibnu mahdi ayuu u diray baa la yidhi markaa sidaasaa arisaalo kitaabka loogu magacaabay ee aharkaasi wuxuu si gaara u quseeyaa muطaalacatu اlkutub oo siyaabaha cilmiga loo kororhsadee loo raadiyo waxaa ka mid ah in waxa weeyaan la akhristo kutubta oo la daalacdo iyadoo taaqudheedu u baahan aadaab leh oo ka hadal fara badan u baahan ardaygu laabud inuu kutubta daalacdo oo wax akhristo waa mid laga maarmaana weeye halka aharkaa hore nucaym almujmir iyo kuwa soo socdaana ay daliil uga yihiin noocyada cilmiga loogu dadaalo ama salafku ay ugu dadaali jireen waxaa ka mid ahaa lusuumu majaalis alculamaa in la laasimo majaalista ahlulcilmiga muطaalacada waxaa kale aynu raacinaynaa cabdilaahi bnu muxamed oo faqiihu lciraaq ahaa waxaa ka soo arooray kitaabka muqniga la ydhaha ibnu qudaama inuu daalacday alaaثina وacishriina mara saddex iyo labaatan jeer inuu daalacday uu ku celiyey ayaa ka soo aroortay daylu طabaqaati اlxanaabila ayaa warkaasina ku soo arooray wuxuu dabadeetana ka dhaxlay inuu faqiihu lciraaq noqdo nin weynoo faqiihoo caalima inuu noqdo muxuu caalim ku noqday ma isagoo iska fadhiya oo halkaa iska joogo o iska raaxaysanaya ayuu waxa weeyaan caalim iska noqday waa maya ilaahay towfiiqdiisa iyo icaanadiisa marka laga yimaado dadaalkaa uu dadaalay buu ku noqday almuqni kitaabu lmuqni libni qudaama almaqdasi waynu garan karnaa intuu leegyihi waa kitaab weyn oo imaka maktabadaheenna wuu yaallaa isagoo mujallado fara badanah qofka isiraahda mar intaad bilowdo dhammee oo si wanaagsan u fahan wakhti dheer buu ku qaadanaya maxaad u malaynaysaa ninka saddex iyo labaatan jeer ku celiyey maxaad umalanaysaa yacnii dad waxay ahayn himadoodu aada iyo aada u sarrayso ibraahim alxarbi oo ahlulcilmigii hore ka mid ahaa ayaynu tusaale u soo qaadanaynaa wuxuu idhi abu abulcabaas oo hacla magaciisa la odhan jiray maa faqatuhu fii majlisi naxwin walaa lugatin naxwan min khamsiina sana wuxuu ihi majlis naxwo iyo luuqada carabiga lagu baranayo kamaan waayin sheekha ibraahim alxarbi la odhan jiray kamaan waayin konton sano muddo laga gaadho buuri konton sano kitaabkii luuqa ama naxwo ah ee la dhigaya ama la bilaabayaba wuu fadhiyaa konton sano walada ka waran u bandhig xaalkeenna innagana haddaynu afar kitaab dhiganno ama saddex kitaab dhiganno waa bes wuu ka soconayaa qofku waxaa markaa halkaa laga qaadanayaa man habata nabata qofku hadduu sugnaado oo majaalista cilmiga uu ku sugnaado oo uu dadaalo oo uu maalinba wax kororhsado waxani wuu isu tegtegayaa oo cilmigani wuu ururayaa hadhow dabadeeto qofkii daalibka ahaa ee isagu cilmiga raadinaya wuxuu noqonayaa matluub mid isaga markaa laga doonayo oo la dhegaysanayo oo wax la weydiinayuu noqonaya waxaanan halkaa ku baraarujinayaa walaalahay iyo naftaydaba qofku naftiisa waa inaanu quurhsan oo aanu xaqirin shayddaanku yaanu kuga odhan adigu waxba fahmi maysid shayddaanku yaanu kuga odhan adiga cidi waxba ku weydiin mayso cidi kuu baahan mayso maxaad iska daalinaysaa waswaaska noocaasa yaanu shaydaan kugu akhrin rag iyo dumarkaa doonto ahow cilmigan adigaa u baahan haddii aada xambaartana dadku waxa weeyaan maanta waxa ay ugu baahida badan yihiin waa cilmigaa shareecada weeye waxay ugu baahida badan yihiin waa cilmigaa shareecada weeye baaraka allahu fiikum waxaa kaloo aynu tusaalayaasha raacinaynaa cajiibka ah salafku xataa iyagoo culimo waaweynah oo looga marakacay cilmiga iyo waxa weeyaan inay ku caanbaxeen oo ay faafiyaan oo loo soo rixlaysto ayay haddana cilmiga aada iyo aada ugu dadaalayihiin bal labadii sufyaan aynu tusaale u soo qaadanno sufyaan ibnu saciid ibnu masruuq athawri amiiru lmu'miniina fi lxadiid azaahid الفقيه المحدث الكبير وحول لا نزال نتعلم ما وجدنا من يعلمنا أخرجه ابن عدي في الكامل وأبو نعيم في الحلية كزولمين إنان وحبرنون وحكرنسن بويل ما وجدنا من يعلمنا إنتان هلين عد وحنا برتا كزولمين إنان وحكرنسنه وعلمك أن رادين شوفوا يا إخوان كهدل يواكمه وسفيان بن سعيد الثوري ورقي رقها يا كمدها أوعية العلم axaadiidta in fara badan fara badan sanadkeedu markuu kula socdo isaga ayuu gelaya cibaadadiisana hadda waxa weeyaan ma kama sheekayn karo iyo camalfalkiisa imaam weyn buu ahaa xataa saaxibu madhab buu ahaa oo madhabkiisii fiqiga ku saabsanaa dad baa jiray markii dambe waxa weeye sida madaahibtan kale u qaatay oo ku dhaqmi jiray baa jiray oo haystay cibaarada ah daalibulcilmigu waa inuu meel ku qorto waxa ay aniga ila tahay inuu hadalkani ka mid yahay hadallada la yidhaahdo yuktabu bimaaءi dahab laa nazaalu natacalamu maa wajadnaa man yucallimuna ardayga iyo qofka muslimka ahi taa waa inuu shicaar ka dhigto meelaha intuu ku qorto mar walba uu xasuusnaado ka zuuli mayna inaanu wax baranno oonu wax kororhsanno in alle inta aanu helayna cid waxna barta waayo inaad waxa weeyaan hesho cid kaa aqoon badan oo wax ku barta oo cilmigii sharciga kuu faa'iidaysaa miyaanay walaalayaa nicmo aad iyo aad u weynahay yaa ikhwaan waa nicmo aad iyo aad u weyn sidaa awgeed baa in alla intaad helaysa cid wax kuu faa'iidaysa oo sadar kuu biniixisa adiguna ha ka suulin inaad wax kororhsato ood wax faa'iidaysato ood masaajidda iyo majaalista cilmiga camirto wa haadaa sufyaan ibnu cuyayna أبو محمد الهلالي المكي يقول لأصحابه من أحوج الناس إلى هذا العلم وحو سفيان بن عيينة وأين قرن إنا يسقنا وسفيانين كيه وإمام الشافعي صاحب كيها وحول يسقنا من أحوج الناس إلى هذا العلم أصحاب تيسي حرتيسي بكل علم كان عدة وقبا هدا بضن ميتقانان cilmiga cidda ugu baahida badan miyaa taqaanaan dabadeetana way aamuseen shibtay galeen uma qaaluu takalam yaa abaa muxammadin waxay dabadeeta yidhaahdeen abuu muxamedow sheeg adigu bal cilmiga cidda ugu baahida badan qaala axwaju nnaasi ila alcilmi alculamaa wadalika ana aljahla bihim aqbax liannahum gaayat nnaasi wahum yas'aluun akhrajahu abuu nucaymin fi lxilya والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه وحول علمك عدة أقباهدة بدني وأهل العلم قوي وعلماء أقباه بدن بول وأيو تأيجي دتكي وحبا دتكي با وحوي دينية يجي با وحلمودية يجي أيا وحلمودية يجي با مرك الله إيمانية إن وحلوي ديو in wax laga dhigto iyagii baa wax la moodaya sidaa awgeed baa inay wax garan waayaan oo markaa ay cilmigii jaahilkaga jahli kaga sugnaadaan iyagay kusii foolxunta iyadoo qof walba ay ku foolxun tahay jahligu uu ku foolxun yahay ayaa haddana culimadii ayuu kusii foolxun yahay waayo iyagii baahi badan baa loo qabaa dadkiibaa wax weydiinaya dadkiibaa u imanaya taasi waxayna tusaysaa heer kasta oo qofku uu ka gaadho cilmiga sharciga ah iyo waxa weeyaan barashadiisa mar walba haddana in looga baahi looga looga baahan yahay inuu markaas sii kordhiyo oo cilmiga uu sii raadiyo ilaa uu ka dhimanayo ka gudgelayo cilmigana waxa runtii meel wanaagsan ka gaadhi kara un lama dhammeeyo eh qofka hadafkiisa iyo yoolkiisu uu yahay ilaa inta boggaagu uu dhulka ka sarreeyo inta naftu kugu jirto cilmiga shareecada kororhso qofka hadafkiisu kaa yahay unbaa waxa weeye wax ka heli karaya dii laakiin qofka hadafkiisu noqdo dowladaa dhiga dabeetana jooji ama maxadkaa culumta shareecada dhiga dabadeetana jooji ama jaamacaddaa kuliyaddaa dhiga dabadeetana jooji ama kitaabkaa iyo xalqadaa dhammayso dabadeetana jooji haddii hadafkiisu sidaa yahay may cilmigii shareecada sidii la doonayay uma gaadhayo walaalayaal cilmiga waa inaynu ku dadaallo innagoo ilaahay ku raaligelinayna salafkeennii qiimaha badnaa ee suubanaana ku dayanayna xagga marka la eego qoraalka wuxuu ka mid yahay cilmiga in la qoraa siyaabaha cilmiga loo dalbo ayuu ka mid yahay waxa weeyaan tusaalayaal fara badan oo la yaab leh iyo suwar mutacadid ah ayaa salafka ka soo arooray ee haddaynu tusaale u soo qaadanay imaamkii weynaaye la odhan jiray moxamed ibnu jariir atabari abu jacfar raximahu llah imaamu lmufasiriin oo kutubta aadka iyo aadka u badan leh ee mashhuurka ahaa ee caanka ahaa waxay ahlulcilmigu yidhaahdeen haddii loo qaybiyo waxa uu qoray waxa uu qoray xaashiyaha uu cilmi ku qoray haddii loo qaybiyo intuu noolaayoo dhan haddii laysu qaybiyo xaashiyaha uu qoray ee cilmi uu ka buuxiyey iyo wakhtigii uu noolaayoo dhan haddii laysu qaybiyo waxay noqonaysaa bay yidhaahdeen ahlulcilmigu maalintiiba inuu qori jiray lixdan xaashiyood ama wax ka badan hadda waa in alla intuu noolaa macaal markuu yaraayo sakiirka aha ku dar maxay taasi kutusaysaa waxa weeye xirsi iyo himad aada iyo aada u sarraysa ayay kutusaysaa tafsiirkiisa maanta maktabadaheenna yaalee dhaxallada waaweyn ah waxa weeye waynu garanaynaa iyo kutubta kale ee faraha badan waaye waxaa kaloo ka soo arooray abulcalaa alxasan ibnu axmed caalimkii la odhan jiray nin la odhan jiray abulfadl ibnu nabhaan aladiib wuxuu hi raaytu lxaafida abalculaa ra'aytu alxaafida abalcalaa fii masjidi min masaajidi baqdaada yaktubu wahuwa qaa'imu calaa rijlayh lianna asiraaja kaanat caaliya wuxuu yidhi waxaan ku arkay masaajida baqdaad ku yaalla mid ka mid ah iyadoo xaafidkaa la odhan jiray abulcalaa alxasan ibnu axmed uu maaragtay wax qoraaya isagoo taagan isagoo taagan oo wax qoraaya ayaan ku arkay buu ihi masaajidda baqdaad mid ka mid a wuu taagan yahy waxna wuu qoraya wakhtigaasina ma aha maalin waa habeen weeyi sababtuu isu taagayna waxay ahayd lianna fayruuska ayaa dallacnaa meel sare ku xidhnaa oo meel sare ka soo laalaaday marka hadduu fadhiisto dee iftiinkii baa daciifayoo ka fogaanaya si markaa wuxuu arko iftiinka uu ugu dhowaado ayuu la taagnaayo kolkaasuu qorayo soo maqlimayse hadday raggaasi maanta haysan lahaayeen maxaa u malaynaysaan laydharhkan iyo nicmada maanta innagu aynu haysanno may haysan waxa weeye kutubtan la daabacayo ee dabcadaha kala duwan ee weliba qiimaha badan lagu daabacayo may haysan waxaa dhici jirtay kitaab inay u baahdaanoo deetana gebigiisa gacanta ku qortaan tusaalayaal badan baanay leedahay may haysan cilmigan waxay ku duubtaan laa cajalad walaa mimari walaa wax kale may haysan ma faanta ninku waxa uu markaa qalinkiisaa ku qoro ama looxa ku qoro ama xaashe ha hela ama wuxuu qoro iyo wuxuu qaybuun bay hayd wax la duubayo sheekha inta la hoos dhigo laga duubayo hadhow dib loo dhegaysanayaa may jirin light sideennan oo kale ah oo habeenkii iyo maalintu ay isku mid yihiin oo sidaad maalintii wuxuugu arkaysa habeenkii aad wuxugu arkayso ood wax ku akhrisan karta habeen oo dhan ood wax ku qori karto may haysan haddana darajooyinka aynu aragnay bay gaadheen maxaa taa keenay niyad wanaaggooda iyo daacadnimadooda iyo dadaalka aadka iyo aadka u sarreeya cilmiga ay ku bixiyeen dadaalkii caynka ahaa iyo qoristaa muxuu ku noqday sheekhu wuxuu ku noqday mashaahi min mashaahiiri alculamaa culimada markaa islaamka ee caanka ah mid ka mida inuu noqdo warkaasina wuxuu ku soo arooray daylu tabaqaati alxanaabila xagga qoraalka aynu sii raacinay wadaadkii la odhan jiray abulwafaa ibnu caqiil alxambali oo ka mid ahaa culimmadii xanaabilada oo nin caalimo ah wakhtiyadii dhexe noolaa yaa buu ahaa waxaa imaamu dahabi uu ku sheegay kitaab uu leeyahay oo laydhaha macrifatu alquraa alkibaar inuu ninkaasi alifay kitaab laydhaha alfunuun kitaabu alfunuun waxaan u gaadhay buu leeyahay kitaabkaasi afar boqol iyo toddobaatan mujallad buu gaadhay buu leeyahay afar boqol iyo toddobaatan mujallad ayuu gaadhay waxaana ahlulcilmigu yidhaahdeen ta noocaasi mid la qariibsan kara maaha waayo nin dee caalimo cilmiga ku dhex jiruu ahaa wax walba wuu qorayey sidaasaanay ahlulcilmigu kutubtooda ugu soo rareen himo yaabla ayaanay tusinaysaa walaalayaal aynu ku dayana salafkeennii oo aynu waxa weeyaan dadaallo cilmiga markay bartaanna way faafin jireen oo cilmigu wuxuu ku barakoobaa ee weliba uu ku sii kordhaa in cilmiga waxa weeye qofku uu faafiyo oo cilmiga waa cajiibe raadintiisuna waa cibaado ku camalfalkiisuna waa cibaado nashrintiisii in ummadda loo sii gudbiyaana waa cibaado qofka ilaahay waafajiye dariiqa cilmiga sharciga ah khayr badan baa ilaahay jalla wacalaa uu waafajiye ee ka faa'iidaysta waxaynu taana tusaale salafka uga soo qaadaynaa abulxusein alasadi ninkii la odhan jiray waxaa la tilmaamay inuu hal masaajid konton sano fadhiyey konton sano oo isu soo wareegay buu hal masjid fadhiyey muxuu u fadhiyey kontonkaa sano masaajidkaa yucallimu nnaasa wayufaqihuhum sida tahdiibu tahdiibka ku soo aroortay dadka ayuu waxbarayo diinta uu fahansiinayu u dhigaay oo konton sano walaalayaal haddaynu isnaa maantoo dhan wada ka gayoon mayno tusaalayaasha iyo suwarka tilmaamaya salafka iyo culimmadii ka dambaysayba siay cilmiga ugu dadaali jireen bal culimmadii dambe aynu qaar ka sheegnay alimaam ibnu taymiya axmed ibnu cabdisalaam ibnu cabdilxaliim axmed ibnu cabdilxaliim ibnu cabdisalaam ibnu taymiyat alxaraani imaamu lmuslimiin raximah llah waxaa ka soo arooray inuu yidhi aayaadka sifaadka ilaahay ku saabsan wax badan baan kutub ka akhriyey buuhi oon ka daalacday boqol tafsiir wax gaadhayaan ka eegay buuhi aayaadkaa tafsiirkooda boqol tafsiir wax gaadhaya ayaan ka eegay buu yidhi welina maan rag buu ihi cid salafka ka mid ahoo ta'wiil iyo taxriif daahirkeedaa khilaafsan ku maaragtay fasirtay ama ku sheegtay ma arag buuhi waxaad intaa u geysaa sheekh islaam raximahullahu wakhtigaa uu sidaa leeye uu joogay tafaasiirta maanta innagu aynu hayno in badan oo ka mid ah lamaba alifin ee culimmadii ka dambaysay baa waxa weeye qortayba waa wakhtiga ayuu leeyahay boqol tafsiir baan daalacday ka kaalay alimaamu nawowiy raximahullah oo aynu garanayno markaa saaxibu riyaadi saalixiin wa minhaaji aalibiin wa kayrihima min alkutub annaafica waxaa la yidhi yoomkii wuxuu xaadiri jiray laba iyo toban darsi buu xaadiri jiray baa la yidhi maalin kasta laba iyo toban buu xaadiri jiray maalintiina duruustaasu waxa weeye soo dhagaysan jiray uu xaadiri jiray habeenkiina uu fawaa'idaas iyo waxaas u kala habeen jir u kala qori jiray iyo cibaadada alimaamu nawowi waa ahlulcilmiga waaweyn ee xadiidka iyo fiqiga iyo luuqada intaba ku horreeyey madhabka shaaficiyada ahlulcilmiga waaweyn a ictimaadaana uu ku jiraa dee minhaajka waa saaxibuulminhaaj sidaynu garanayno maca daalika dhowr iyo afartan jir yar buu ku dhintay soo maqlbaysaan gebigiisu dhowr iyo afartan jir buu ku dhintay innaguna waxaynu afartan gaadhnaa iyo dhowr iyo afartan innaga oo meelaha iska taagtaaganoo wax badan haynin ayaynu gaadhnaa isagoo intaa ku dhintay ayaa haddana inta kitaab uu ka tegay waynu garan karaynaa alarbaciina nawawiya riyaad الصaalixiin sharxu صaxiixi muslim minhaaju طaalibiin rawdaةu طaalibiin ya waxa weeyaan tahdiibu alasmaaءi wاlugaat yani kutub aan la soo koobi karan oo ciidda ka badan buu ka tegey ya aladkaar imise kitaab buu ka tegay imise fani bu wax ka alif atibyaan fi aadaabi xamalaة اlqur'an alimaam xaafid ibnu xajar raximah اllah waxaa ka soo arooray xadiidka inama alacmaalu binniyaat markuu duruqdiisa jamcinaye uu markaa raadinaye uu eegaayey inuu yihi boqol juz boqol juz ama in ka badan ayaan ka eegay buu ihi duruqdiisa oo aan ka daalacday boqol juz yacnii boqol kitaab oo cilmigaa asaaniidda iyo markaa ku saabsan taasi maxay ku tusinaysaa dadaal laa nadiira lah wuxu dhigma aanu jirin waxaan walaalayaal ku soo gebagabaynayaa baaraka allaahu fiikum wajazaakum allaahu khayran tusaalayaashu aada iyo aad bay u badan yihiin mid keliyaana inagaga filan ciddii ilaahay jalla wacalaa khayr uu la doonay wakhtiganaynu joogno waa wakhti jahligu faafay oo cilmigii sharciga aada iyo aad jahli loogaga sugan yahay iyo usuushiisii waa wakhti dadka marka la ega intooda badani ay ku foogan yihiin culum kale iyo culum adduunyo culumta adduunyaduna waa xirfadun qofku markaa uu wax kula soo bixi karo ee cilmigii lagu badbaadayey ilaahayna loogu dhowaanayo maaha waa xirfadun ardayga jaamacad gale ee caafimaadka bartaa xirfad unuu markaa biilkiisa kula soo baxo ayuunbuu barta soo caynkaa maaha ka injineeriga bartaa waa saasoo kale laakiin qofka xambaara cilmu ma anzala allahu calaa rasuulihi ee ku camal falee ummadda gaadhsiiyaa khayr badan oo adduun iyo aakhiraba uu ku badbaadaayo dadka kalena inay badbaadaan sabab u ah ayuu xambaaray markaa walaalayaal ha la dadaala rag iyo dumarba qof waliba halka uu joogo mustawihiisa sare ha uga sii wado oo marka aynu muxaadiraynayno waxaa laga yaabaa dadka qaar baan higaadu u baxsanayn ha barta higaadda iyo inuu qur-aanka iyo xadiidta akhrii karo iyo carabida ha sii wado qur-aanka kariimkaa ha barto ha xifdiyo qur-aanka kariimkaa qofku waa ku dadaalo axaadiidta rasuulka ha barta calayhi salaatu wasalaam ducooyinka iyo adkaarta ha qaybo cibaadaadka sida loo gudanayo qofku waa inuu qaybo sida loo tahaaro qaato sida loo tukado sida loo weysaysto yah sida loo soomo sida loo xajo mucaamalaadka waa inuu barto wixii xaaraan iyo wixii xalaala cilmiga walaalayaal waa inaynu sidaa u wadno fahano niyadda wanaajinno niyadda wanaajinno aadaabtii cilmiga waa inaynu ku dadaallo waxaan ku soo khatimayaa waxaa jira wakhtigan aynu joogno waxyaabo badan oo cawaa'iq oo dadkii ka sarfinaya inay cilmiga sharciga raadiyaan iyo salafkii inay ku daydaan waxaa waxyaabaha ugu horeeya waswaaska shaydaanka iyo inuu qofkii quusiyo sidaynu sheegaynay dhag ha u dhigin haddaad dadaasho meel saraad gaadhi kartaa iska sabir ku celceli iska wad u dhabaradayg kolba ku celi haddaad kitaab fahmi weyda ama masale fahmi weyda ha degdegin ku soo cesho haddana kanaad ka dhigatay meel kalaa lagu bilaabo walaalkaa ku bilaabay ama sheekh kale ku bilaabay xaadir ku celcesho adigoo si wanaagsan u fahmay oo waxa weeyaan markaa dhakada ka qabtay baad arki doontaa waayahay waxaa ka mid ah waxyaabaha aan is odhan karo waa caa'iq weyn oo dadka cilmiga hadda ka hor joogsanaysa ama ka leexinaysa tiknolojiyadan casriga ah ee faaftay dheefna way leedahay dhib badanna runtii way ka timid ya oo kutubtii la daalacan lahaa iyo cilmigii la qori lahaa iyo kutubtii xataa la iibsan lahaa mararka qaar waxaa lagaga mashquulay maktabaadka elektarooniga ah iyo waxyaabaha markaa moobeelada ku jira ayaa lagaga mashquulay moobeelkaasumbaa sidaa loo wadwadaa soo maqli maysid waayahay oo weliba dadka badidoodu aanay ka eegahayn waxa weeyaan cilmi ama khayr aanay ka dhegaysanayni xagga kale ay inta badan u isticmaalayaan walaalayaal wixii faa'iidaha ay leedahay waa laga qaadan karaa faa'iidooyin badan baa qofkii maaragtay yaqaano ee wada laga heli karaa nicmo badan baa ku sugan laakiin inta badan dadka xagga kale ayaa maaragtay waxa weeye ay ula leexataa waa in la iska jiro cilmiga waa in lagu dadaalo gaar ahaan dumarka dumarka waxaan ku baraarujinayaa inay waxa weeyaan cilmiga sharciga aada iyo aada ugu dadaalaan qur-aanka dhigtaan axaadiidta dhigtaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam xalaqaadka cilmiga ah iyo masaajidda ee lagu dhigayo ay soo xaadiraan maraakista ay soo camiraan cilmiga iyo qur-aanka iyo culumta shareecada lagu dhigaayo waxba waxa weeye qalbigaaga yaanu ku weynaan maadi ingiriisi baan dhiganayaa xisaab baan dhiganaya waxaasaa maanta dhallinyarta iyo dadka haysata iskuulkaan dhiganaya kanaan dhiganaya keer baan dhiganaya waxa waxaasoo dhan kaaga wanaagsan suurada aad qaybto laba suuradood oo aad qaybto jis aad qaybto qur-aankood wada qaybto bar ka mida qaybto oo aada akhrisatood ku cibaadaysato macaanidiisa aad barato xadiidka rasuulkood fahanto wixii aada ilaahay ugu dhowaan lahaydeed ku caabudi lahayd inaad barato inahaasaan maaragtay waxa weeye ku eeghaynayaa ilaahay khayrkiiyo wanaaggahayna waafajiyo dembigeennana ilaahay ha dhaafo kii waalidkeenna ilaahay ha dhaafo kii walaalaheenna muslimiintana ilaahay jalla wacalaa ha dhaafo cilmiga iyo raadintiisa ilaahay jalla wacalaa hainoo fududeeyo ku camalfalkiisa ilaahay hayna waafajiyo baaraka allaahu fiikum wajazaakum allahu khayra صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أيها الإخوة والأخوات وإلى أن نلتقي في محاضرات علمية أخرى قادمة تقبلوا تحيات إخوانكم في منهج أونلاين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته